shirkan oo ahaa shirka wacyigelinta dadweynaha ee arrimaha dibu-eegista dastuurka soomaaliya kaasi oo laba maalmood socday ayaa waxaa kasoo qaybgalay dhalinyaro ka socota gobolka sanaag gardafu iyo gobolka bari iyo qeybo ka mida bulshada aqoon-yahano ganacsato siyaasiyiin iyo marti sharaf kale haddaba waxaa ugu horeyn madasha ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dalada buunsa mustafe cabdulaahi cabdi waxaana uu sharaxaad ka bixiyey muhiimadda shirka
runtii shirakan muhiimadiisu sidii shalay markaynu furayna aynu sheegnayba wuxuu ahaa in dastuurka dib u-eegidiisa aad ku darsataan tala bixintiin qodobada laysku hayo qodobada laysku jiijiidayo maalin walba lixda dhowrka madaxweyne oo maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha tiimka keliya maalin walba iyo ka tashanayaan bal in inaguna aynu ka hadalno oo taladeenna gaarsiino inagoo u marinayna saxaafadda meediyada codkeenna iyo talada halkaa bixiseen meydiyadana hadda way kala socdaanoo way gaari doontaa mar walba warbixin fiican bay la wadaagayaan waayo qolada federaalka bay mar walba lala wadaagaya xogta halka soo baxda marka runtii annaga bulshada rayidka ujeedku wuxuu ahaa inaan taladiina la ururiyo fekerkiina la ururiyo hadhowna ugu dambeynta maaha shirkankii ugu dambeeyey dib baa laydinku soo noqon doonaa bal meesha wax ku dhammaadaaniin wixii hadda laga heshiiye maaha waxaan laga heshiin runtii fekerkiina wuxuu noo ahaa muhiim wuxuu noo ahaa mid taariikhi oo runtii wakhti fiican ku soo aaday waxaan rajaynaynaa in wixii halkan lagu iftiimiyey oonu ka falaanqoonnay wakhti intan ka badan buu u baahnaa laakiin waxaan rajaynaynaa intana intanuba hadda wax badan bay bulshada soomaaliya tari doontaa waa mustaqbalkii waa masiirkii waa wixii soomaaliya oo dhan ay ku wada shaqayn lahayd ku wada socon lahayd aynu fekerkeenna ka dhiibanay caruurteenna dambe aayaheenna dambe mustaqbalkeenna dambe waddankeenna dambe dhammaantiis wuxuu ku xiran wuxuu ku xiran yahay soomaaliya hagaagtaa wuxuu ku xiran tahay dastuurkaas maalin walba laysku haysto qolo walba si raba u fasiranayso oo hal mar keliya hagaaga waxaan rajaynayaa fekerkanu inuusan noqon doonin mid sidaa uma u dhayarsanaysan aan ahayn lakiin wuxuu noqon doonaa mid aad meel walba ka arki doontaan fikirka aad halka ka dhiibateen iyo groub wogga aad bixiseen iyo shaqada aad qabateen aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad anoo magaca bunso ku hadlaaya idinkaga mahad celinayaa waa mahadsantihiin dhammaantiin ugu dambeyntiina waxaa shirka soo xiray isuduwaha wasaaradda dastuurka arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyadda u qaabilsan gobolka bari maxamuud xidig maxamed wuxuuna ku bilaabay sidan
mashruucan wacyigelinta ee dib u-eegista dastuurka ee federaalka soomaaliya iyo sidoo kale dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirka oo ururada arrimaha bulshada ee madaxa bannaan iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatada haweenka dhammaantiin iyo bahda saxaafadda dhammaantiin waa salaamantihiin aada iyo aadaan aynu ku mahad celinayaa salaan kadib waxaan is odhan karaa ee soomaaliya waxaa tobankii sanoo u dambeysay aad iyo aad ku soo ilaatay saddex marxaladood saddexdaa marxaladood waxaa weeye dastuur federaal iyo dimuqraadiyeyn saddexduba ka bulsho ahaan wayna ku cusub yihiin ka deegaan ahaanna wayna ku cusub yihiin waxaan is odhan karaa inay tahay arrin oo dhammaanteenba aan naga maanta ka nahay arday dhammaanteen inteenna meesha wada joogto waxaan is ohan karaa waxaan ka nahay waa arrintan iyada ah arday sababtaan u leeyahay waxay tahay ma aha waxaan hadda ka hor kusoo dhaqmi jirnay ma aha waxaan hadda ka hor isku xukumi jirnay ma aha hadda ka hor waxaan isku maamuli jirnay sidaa darteed waxaan dareemi karnaa inaynaan shan beri sheikh ku noqon karin cid shan beri intay kitaab qabsato qur-aan akhrido sheikh ku noqon kartaa ma jirto waxaan u baahannahay barashada waxaan aan samaynayno oo ah federaalisimka waa fikrad dhammaanteen bayna ka soo ururaysa oo aan rabno dalkeenna inaan ku maamulno dalkeenna aan ku dhaqno aan ku ilaashano danaheenna oo dhan innagoo aanan waxba ina ka kharimahayn waxaan kaleeto u baahannahay arrinta ah ee dastuurku dastuurku waa waxaan rabno inaan dalka ku dhaqno oon dalka aan waxawey amnigiisa iyo iyo resourcigiisa aan kulli ku ilaashano iyo qarannimadeenna intaba waxaan aaminsanahay maantay inaan samaynay shaqo aada u muhiimsan oo wakhtiga iyo iyoiyo juhdiga aan halkan ku bixinay inaan u fadhiisanno maskaxdeenna tuujinno inay tahay contribution aanu ugu deeqnay ee qarannimada iyo wadaninimada dalkeenna waayo waxaa idinka idinka soo baxay ee cilmiga ah ee aada sugayseen ee aada halkan kaga hadasheen waa wax guud ahaanba dalkeenna anfacay weeyaan waa wixii aan dalkeenna ku dhaqi lahayn waxaan sidoo kale aaminsanahay ee dadka halkan isugu yimi inay yihiin dadkii ugu muhiimsanaa saddexda goboloo culayska weyn ee mugga weyn ee sanaag iyo gardafuul iyo bari oo aan is odhan karo gobolladan ee bariga ah inay yihiin waa dal- waa- waa dad- waa dalkii ama gobolladii ugu mujtamaca badnaa ee marka laga reebo muqdisho baan is odhan karaa inay yihiin waxaan aaminsanahay ee, ee, laba milyan ku dhowaad dad inay ku nool yihiin haddaynan ka badnayn faadmo degan daahir raadiw daljir magaalada boosaaso